إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubin ka tirsan dhergadii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada shisheeyaha haysta qaybo ka mida shabeellaha hoose iyo jubbada hoose shil geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay waxyaabo la yaab leh uu ku arkay xeradii ceelbaraf ay kaga sugnaayeen ciidamada burundi isagoon dhanka kale ka hadlay burundiiskii shalay isaga cararay deegaanka hanshiikh ee duleedka magaalada balcad saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhulboob iyo hanti burburin ku haya qaar ka mid ah dadka degan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa lagu baqay inay la dagaalamaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka xog ayaa laga helayaa socdaal ay saraakiil maraykan ah ku tageen magaalada hargeysa in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay waqooyi bari dalka kongo الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan xubin ka tirsan ergadii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warkaasi war kale ku saabsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalo habeenkii xalay ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada shisheeyaha haysta qaybo ka mid a shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaas oo qaarkood khasaarooyin lagu gaarsiiyey haddii aynu ka hormarno gobolka hiiraan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay magaalada beledweyne waxay ku dileen cabdirashiid maxamed geedi oo ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka ee dhowaan lagu soo doortay magaalada beledweyne sidoo kalena ahaa sargaal ka tirsanaa nabad sugidda maamulka hirshabeelle sargaalkan ayaa dilkiisu wuxuu si gaara kaga dhacay bariga magaalada beledweyne dhanka shabeellada hoose waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha kuwaas oo ku sugnaa deegaanka arbacow ee dhacduleedka magaalada muqdisho dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhig ay sidoo kale ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka buufow ee hoostaga degmada jannaale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay sii waday howlgallada ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaana isla shabeellada hoose ku weerareen saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ka mid ah deegaanka sabiid ee dhacduleedka magaalada afgooye sidoo kale waxaa la weeraray ciidamo ku sugan siinka dheer oo dhacduleedka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale la beegsaday saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka lafoole iyo calamada waxaana inta la xaqiijiyey dagaalka ka dhacay deegaanka sabiid ee duleedka magaalada afgooye lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose shil geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed maxamed muudey ayaa ka waramaya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada hargeysa ee xarunta maamulka shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala ahaa gaari booyad ah iyo mid kale oo nooca soomaalidu u taqaano iskarogaha inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku naf waayey shilkan ka dhacay deegaanka hoostaga magaalada hargeysa halka ay ku dhaawacmeen tiro kale dadka ay dhaawacyada soo gaareen oo isugu jira kuwa xaaladoodu liidato iyo qaar meel dhexaad ah ayaa waxaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada hargeysa halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad marka laga yimaado dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gawaaridii isku dhacday kuwaas oo goor dambe goobta laga jiiday shilkaani ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii shil noocan ah uu ka dhacay magaalo ka tirsan goobaha uu ka arrimiyo maamulka somalilan ku dhowaad toban askari ka tirsan maamulkaas ayaa ku dhintay
waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay waxyaabo la yaab leh uu ku arkay xeradii ceel barafka ka sugnaayeen ciidamada burundi isagoon dhanka kale ka hadlay burundieskii shalay isaga cararay deegaanka ahaan shiikh ee duleedka magaalada balcad cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya
ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa shalagelinkii dambe waxa ay la wareegeen deegaanka hansheekh oo u dhexeeya gololey iyo balcad ka gadaal markii ay ka baxeen ciidamada burundi oo naftu qabatay islamarkaasina lafahooda la cararay kadib dagaalkii ceel baraf oo toddobaad laga joogo halkaas oo lagu xasuuqay burundi aad u tiro badan qaar badan oo dadka deegaanka ka mid a ayaa iyaguna xerada soo buuxdhaafiyey waxaana dadweynaha loo fasaxay inay qaataan qalab fara badan oo ciidamada burundi ay ka carareen intaa kadib idaacadda islaamigaha alfurqaan waxaa uu suuro gashay inay waraysato waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed si uu uga warbixiyo wixii ka dhacay deegaanka hansheekh maanta waxaa ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaaladii asliga ahayd oo joogday meel ka mida walaayada tuulo la yidhaahdo hansheekh oo u dhow beeryi balcad saldhig weyn ay ku lahaayeen gaaladaas ay meesha ku samaysteen ayaa maanta ka rabteen bifadli illaahi waraxmatihi wa karamih ayagoo cabsi badan muddadan ku joogay bacda nasrigii weynaa allah subxaanahu watacaala guud ahaanna siiyey muslimiinta siiyey khaasatan dadka muslimiinta walaayada shabeellada dhexe siiyey ulees ayay qabeen cabsi fara badan ay ku joogeen sheekh cabaas abu maxamed waxa uu sheegay in ciidamada burundi ee gaadiidka wata ay ka horreeyeen kuwo lug ah oo isla ayaga ka tirsanaa kuwa oo u dhaqaaqay dhanka magaalada muqdisho qolada kalena ay daba kaceen laakiinse ciidamadii lugta ahaa qaraxyo lala beegsaday
xamar ayaa si toosa u aadeen waddadaas afguud u socotay mareen xamar ay aadeen waaba niman rartay oo meesha ka guuray wey xamar ay aadeen waddadaasay qabteen waa tahay oo saxaafaddu waxay la socotay inay ku yar hakadeen saaxiibadood balcad ku sugan halkaas way kasii dhaqaaqeenba waa kasii dhaqaaqeen waddadaas xamar ay aadeen ayagoo aada u baqaya rarashada habeen hore ay bilaabeen xalay aada u rarteen ilaa maanta way wadeen ciidamo luga ayaa baxay oo hor socday gaadiidkan ayaga naftoodii qaraahiyo iyo waxyaabo fara badan la kulmayey cabse ay qabaan ayay u lugeeyeen cabse ay qabaan ayay u lugeeyeen oo aaggas u aadeen farxad saa'id ayaa laga dareemayaa dadka ku nool deegaanka hansheekh iyo nawaaxigeeda waxaana la arkayay iyagoo tunka ku sita islamarkaana qaarkood gaadiid ay ku rarnayaan agabkii ciidamada burundi ay ka carareen sheekh cabaas abu maxamed sidoo kale waxa uu ka warbixiyey deegaanka ceel baraf oo muddo toddobaada ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin kadib markii la laayay ciidamadii burundi ee halkaasi ku sugnaa waxa uu sheegay in deegaanka iminka shareecada islaamka lagu maamulayo xaaladda ceelbaraf aada u fiican tahay dadkii muslimiinta ahaa ceelbaraf deganaa nabad iyo barwaaqo iyo reenreen ay ku joogaan gaaladii meesha warkeedii waa ka dhammaaday alxamdulilah aadna waa u faraxsan yihiine culeyska allah subxaana watacaala ka dulqaaday xaaladeedana guud ahaan way degan tahay ceelbaraf walaayada joogta ciidamadeeda jooga daawadiia ka socota maamulkia ka socda shaqadiia ka socota wanaagii iyo kheyrkiia ku meesha ka socda marka magaalo anugu aan joogno wa xaaladeedina waa degan tahay shareecada islaamka ayaa lagu maamulaya ceelbaraf asigoo hadalkiis sii wata waxa uu hoose ka xariiqay in la aasay meydadkii ciidamada burundi ee daadsanaa deegaanka ceelbaraf si caafimaadkii bulshada aanay wax ugu dhibin waaligu waxa uu ka hadlay waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee uu ku arkay deegaanka ceelbaraf kadib markay ciidamada burundi ka baxeen waxaa idin wadaagi karaa igula yaab badnaa anigu aan arkay alaabtii mise agabkii badnaa meesha yaalay alaab fara badana ka mid ahayd firintajeer firintajeeradii meesha yaalay ka mid a ayaa nin shacba la soo baxay waxaa ka soo dhacdhacay jeexa oo doonfaar ah oo doonfaar jeexiisa ka soo dhacdhacay marka ee, doofaarka ee, seebaad ku fahantay ma haragga ayuu ka fiiqnaa mise haraggiisii ayuu watay mise madaxiisii ayaaba meesha ku jiray madaxiisaan arkay xarga waa ka baxsanaa madaxiisaan arkay doonfaar soo soconaya marka mar badan baa arkay marka doonfaar uu ahaa dhagaha ayaa u taagan in badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe iyagoo rajaynaya inay maqlaan goob lagu galay ciidamada burundi amaba ay iskood uga carareen shaqabaas abuu maxamed ayaa bulshada gobolka shabeellaha dhexe kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan dagaalka dhana ciidamada shisheeye wuxuu dadka muslimiinta ugu baaqay in ay mujaahidiinta u duceeyaan guud ahaan muslimiinta waxaa u jeedinayaa inay ducadan ugu kaalmeeyaan ee muslimiinta meel kasta ay joogaan walaayaadka islaamka gaalada meeshaa joogtay ilaahay ayaa baabi'iyey wixii harsanna hal lug ay ku taagan yihiin ay ku joogaan wa khaasatan ee, dadka muslimiinta oo walaayada shabeellada dhexe dee dhan waxaa ugu baagaya ama usoo jeedinayaa inay diyaargaroobaan inay gaalada la dagaalamaan qolo kasta oo u dhow xero oo burundi inuu diyaargarowdo qabiil kasta inuu diyaargarowdo u dhow ee sidii ayaan hore eelbaraf ee, ka dhacday oo kale in la sameeyo dadkaas ammaan bay mudan yihiine marka insha allahu tacaala qolo weliba in la diyaargaroobo dadka muslimiinta guud ahaan diyaargarowgaasa ugu baagayaa marka insha allahu tacaala nasrigaas yaa laga faa'iidaysto dadka muslimiinta inay qoryaha ka qaataan ugu baagaya guud ahaan niyajab xoogle ayaa soo wajahay ciidamada burundi ka gadaal dagaalkii toddobaad ka hor ka dhacay deegaanka ceelbaraf halkaa oo lagu dilay in ka badan boqol toddobaatan iyo saddex askari oo burundi ah waana midda keentay in ciidamadii hansheek ku sugnaa ay shalay cagaa wax ka dayaan
saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhulboob iyo hanti burburin ku haya qaar ka mid ah dadka degan degmada dayniile ee magaalada muqdisho mahad cubayd ayaa faahfaahinaya qaar ka mid ah dadka ku nool mid ka mid ah xaafadaha degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa waxaa laga burburiyey guryo ay ku lahaayeen halkaas oo ay dhowaan dhisteen kadib markii ay soo weerareen saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka dadkan ayaa sheegay in loo awood sheegtay looguna faanay shaar dowladeed waxayna si gaar ah uga cabanayaan ninka lagu magacaabo muumin xuseen cabdulaahi oo ka tirsan maxkamadda ciidanka dowladda federaalka kaasoo ay sheegeen in uu bixiyo amarka lagu burburiyo guryahooda iyagoo hadlayana waxay yidhaahdeen waxaana muxuu ahay nolo sheegtay shaatiga dowladda ee muxuu ahay nin xeer ilaaliye ah oo maxkamadda darajada koowaad jooga oo lagu magacaabo dhamme muumin xuseen cabdulaahi oo asigaba muxuu ahay dadka ku xukuma xukun dil toogasho ah ee muxuu ahay ku fuliya ee muxuu ahay cadaalad sheeganaayo ayaa muxuu ahay dadkii hantida haya shacabka hay gurigan gadaashayda agoonley aa iskale qof agoon oo muxuu ahay hooyo agoonley hale oo carruur agooman u joogaana Een, guryahan way baabi'iyeen labaatan iyo laba kun toddoba boqol iyo konton doolar ayaa ku baaba'day waa u jeedaan anaa mas-uulkee anaana ka dambeeya ku dhawaaqay dadka uu baabi'inayana waa dad shacab eh, maaha dad hubaysan waa dad rayad eh weliba saytanka dowladda u sheegaa dalka dowladda uu hanjabaa dowladda uu bootaynaa walaalayaalow waad aragtaan waa u jeediin dhismaheenni oon intaas aan ku soo dadaalayna waa la burburiyey waxaan ahay dad shacaba dowladda federaalka ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale degmada dayniile iyo guud ahaan gobolka banaadirba ku burburisay guryo badan oo ay lahaayeen dad shacab ah iyadoo boob iyo barakicin iskugu dartay dadka rayidka ah welina boobkii iyo barakicintii ayay faraha kula jirtaa ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa loogu baaqay inay la dagaalamaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa jeediya kelimad muhiim ah sheekha ayaa kelimadan ku soo hadal qaaday jihaadka ka socda gudaha dalka soomaaliya isagoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in hadal naf iyo maalba kaga qayb qaataan jihaadka ka socda gudaha dalka ee lagula jiro shisheeyaha isbahaystay ee ku soo duulay dalkan waxaan ugu yeeraynaa oo warka ku gebagabaynaa shacabka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan in nimankaa lagu kaco in nimanka maanta iyo gaalada ay wadaan in lala jihaado jihaadku inuu u qaybsamo qowl iyo ficil iyo maalba inuu qaybsamo nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum hiil ilaahay loo noqdo subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru اllaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah hadalka sheekh fu'aad ayaa ku soo beegmaya xilli isbeddelo siyaasadeed laga dareemayo gudaha dalka soomaaliya shisheeyaha ku soo duulay dalka oo magaca badashtayna ay wajahayaan culays kaga imaanaya dagaalyahanada xarakatu shabaab ulmujaahidiin maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada shisheeye ay isaga carareen fariisin ay ku lahaayeen duleedka balcad toddobaad ka horna ciidamada shisheeye waxaa looga adkaaday dagaal ka dhacay deegaanka ceelbaraf oo lagu dilay in ka badan boqol toddobaatan iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada burundi xog ayaa laga helayaa socdaal ay saraakiil maraykan ahi ku tageen magaalada hargeysa axmed ciise ayaa faahfaahiyaya taliyaha ciidamada africom ee qaaradda afrika u qaabilsan maraykanka jenaraal stephen towson ayaa hargeysa gaaray halkaas uu kula kulmay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi taliyaha waxaa wehelinayay koox ciidan ah iyo danjire liiri andari oo hore danjiro ugu soo noqday jabuuti iyo muritaaniya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka somalilan ayaa lagu sheegay in kooxdan danjiruhu hogaaminaya ay kala hadleen somalilan dhanka nabadgelyada stephen towson ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyey maraykanka ee booqda waqooyiga soomaaliya ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii intii kooxdani joogeen waxaa la sheegay in ay booqdeen dekedda berbera iyo garoonka diyaaradaha isla magaalada berbera kuwaas oo dhowaan dib u habeen iyo ballaarin lagu sameeyey waxaa laga yaabaa in booqashadani ay salka ku hayso arrimo dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed kadib markii reer yurub iyo maraykanka ay soo wajahday xaalad dhaqaale ee uu sababay dagaalka ruushka ku qaaday dalka ukraine dalka soomaaliya ayaa ah mid istaraatiiji ah wuxuuna kulaalaa baabulmandabka halkaas oo ay maraan maraakiibta ugu badan ee ganacsiyeed ee caalamka taas oo waddan weliba u xusul duuban yahay sidii uu boos uga heli lahaa uu ka ilaashado danihiisa amni iyo dhaqaale jabuuti oo ah waddan yar waxaa saldhigyo ku leh wadamo badan oo reer galbeedka shiinaha iyo maraykanka halka turkiga uu ku tala jiro inuu saldhig ka samaysto maraykanka oo si toos ah ugu lug leh duulaanka lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa doonaya inuu ballaariyo galaangalka uu ku leeyahay dalkan haddii uu berbere ka furto saldhig ciidan tani ayaa ka dhigan in maraykanka joogitaan muuqdo ku leeyahay badda cas horay ayuuna saldhig weyn ugu samaystay jabuuti warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay waqooyi bari dalka kongo tobanaan ruux ayaa lagu dilay weerar ay koox hubaysan ka geysteen xero ay dad barakacyaal ah ku nool yihiin oo ku taala deegaan dhaca waqooyi bari jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo wakaalada wararka ee a f b oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan dowladda kongo ayaa ku warantay in ugu yaraan afar iyo toban ruux oo barakacyaal ah lagu dilay weerarkan oo si gaara kaga dhacay xero qaxooti oo ku taala gobolka ituri ee waqooyi bari waddanka kongo warar kale oo dheeraada oo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxihii weerarka soo qaaday ay sidoo kale dad cayiman kasii kaxayseen xiradii ay weerarka ku qaadeen dhowr maalin ka hor ayay sidaan oo kale koox hubaysan waxa ay weerar ka fulisay goob dahabka laga qodo ku taalla waqooyi bari dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waxayna goobtaas ku dileen ugu yaraan soddon iyo shan ruux tiro kalena waa ay ku dhaawaceen warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waynaga intaa